إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan ku yaala duleedka degmada xarardheere ee gobolka mudug ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isbaaro iyo fariisan askar ka tirsan maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaana dhaca duleedka magaalada kismaayo ku dhowaad toddobaatan xubnood oo ay xildhibaana ku jiraan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotelka syl ee magaalada muqdisho askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho waaliga walaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa ka hadlay weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotelka syl ee kaabiga ku haya madaxtooyada dowladda federaalka mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa bogaadiyey weerarkii hotel syl iyadoo qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ee gudaha dalka iyo dibaddiisa ay aragtiya ka dhiibteen weerarkaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan ku yaala duleedka degmada xaradheere ee gobolka mudug halka lagu magacaabo bacaadka faarax aadan ee duleedka degmada xaradheere ayaa waxaa ka dhacay dagaal lagu jebiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamadii dowladda federaalka kuwaas oo dib ugu laabtay goobihii ay ka soo baxeen dhanka jubbooyinkana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen deegaano kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland fariisan ciidamada jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka warkooy ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxaa weerar ku qaaday rag hubeysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ugu yaraan dagaalkaas ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada la weeraray isla duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen bar koontarool oo laga ilaaliyo xerada deegaanka janaayi cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo muddo kooban oo u socday dagaalka kadib ciidamadii halkaa lagu weeraray ayaa isaga firxaday goobtii ay ku sugnaayeen waxaana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay bartii koontarool ay halkaa ka qaateen qora r b g ah iyo risaastiisa dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay duleedka magaalada kismaayo ayaa khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland oo aagaas dhaqaaqya ka waday ku dhowaad toddobaatan xubnood oo ay xildhibaana ku jiraan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho waxaa ka waramaya maxamed cali aadan
habeen hore abbaara afar saac oo fiidnimo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar inqimaasi ah waxa ay ku galeen hotel syl oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho weerarka inqimaasiga ah ayaa ku bilowday camaliyad nafurnimo ah taasoo lala beegsaday askarta ilaalada ka ahayd xarunta syl ee magaalada muqdisho intaasi kadib ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada inqimaasiyiinta ayaa gudaha u galay hotelka syl ee magaalada muqdisho iyagoona halkaasi ka bilaabay toogasho ka dhan ah madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk ee ku sugnaa gudaha hotelka weerarkani waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo soo gaarayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xildhibaano iyo askar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixisay weerarkii ay ciidamadeeda ku qaadeen hotel syl ee magaalada muqdisho warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ku dhowaad soddon xubnood lagu dilay weerarkii ka dhacay hotel syl waxaana lagu yidhi tirada dhimashada cadowga ka soo gaartay weerarkii syl waa siddeed iyo labaatan dhimasho ah oo u badan askartii ilaalada ka ahayd hotelka iyo madaxtooyada sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ka hadashay tirada dhaawac ee ka dhalatay weerarkan iyadoo sidoo kale lagu xusay tirada xildhibaanada ku dhaawacantay waxaana lagu yidhi sidoo kale waxaa jira askar iyo saraakiil gurmad ahaan ugu yimid dhaawaca waa afartan iyo kow xubnood kuwaasoo ay ku jiraan sideed xildhibaan weerarkii hotel s y l ee magaalada muqdisho ayaa dhaliyey hadalheen gudaha iyo dibadda ah iyadoo dowladda federaalka ilaa iyo iminka ku jahawareersan tahay halka looga yimid iyo qaabka uu u dhacay weerarkan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh iyo guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe ayaa isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ku booqday dhaawacyada mas-uuliyiinta siyaasadeed iyo xildhibaanada baarlamaanka ee ku dhaawacmay howlgalkii inqimaasiga ah ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xarunta iswael ee kaabiga ku haya villa soomaaliya xasan sheikh iyo taliyaha booliiska dowladda federaalka ayaa la arkayay iyagoo gudaha u galaya isbitaalka digfeer halkaasna ku booqanaya dhaawacyada mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex toogteen xarunta iswael ee magaalada muqdisho sidoo kale aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo xeen ka mida xildhibaanada ayaa ku dulbaroortay qaar ka mida xubnaha xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee lagu toogtay hotelka dhismaha s y l kadib markii ay booqdeen isbitaalka digfeer sawiro ay soo bandhigtay villa soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo dowladda federaalka iyo xafiiska aadan madoobe ayaa muujinayay murugta iyo argagaxa ay madaxda dowladda federaalka ka qaadeen howlgalkii inqimaasiga ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaanna kuwa inqimaasiyiinta ay ku qaadeen dhismaha kaabiga ku haya madaxtooyada dowladda federaalka dhaawacyada kasoo muuqanayay sawirada waxaa ka mid ah farxaan jimcaale oo ah hafayeenka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaa la arkayay isagoo ay faashadi kaga duuban tahay qeybo ka mida jirkiisa islamarkaana u muuqday nin miir daboolsan isku soo wada duuba weerarkii hotel s y l ayaa qaatay wax ka badan shan iyo toban saacadood oo xiriir ah waxaana arrinkan uu cabsi iyo walwal aad u xoogan ku beeray mas-uuliyiinta iyo madaxda ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo waayadii dambe ku faanayay in magaalada muqdisho ay amni tahay islamarkaana ilaa maaxad laga baaqsaday weerarada noocan ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa wiil dhallinyaro ah ku dilay magaalada muqdisho mubaarag cumar ayaa ka waramaya ma ahan dhacdo ugub ku ah magaalada muqdisho in si bareer ah loogu toogto dhalinyarta marasta islamarkaana muruqbaalka ah maalin walba kiisas horleh ayaa laga soo diiwaangeliyaa magaalada muqdisho kuwaas oo si bareer ah loogu dilayo dhalinyarta xoogsatada ah bulshada ayaa dilkan ku eedeeyey ciidanka dowladda federaalka axmed maxamed shamcuun waa mid ka mid ah dhalinyarta muruqmaalka ah habeenkii xalay ayaa lagu dilay degmada hodan ee caasimadda ciidamo tuutirsan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa axmed ku toogtay afaafka hore ee gurigiisa si ay uga dhacaan taleefinkiisa uu sitay hooyada soo korsatay axmed maxamed shamcuun ayaa warbaahinta u sheegtay sababta loo dilay wiilkeeda iyo cidda dishay iyadoona cabasho xoogan ka muujisay ciidanka ku sugnaa xaafadooda oo sheeganaya in ay ammaanka sugayeen wiilka horer aan wahay xalay lix saac iyo waxaa la yidhaahaa wiilka axmed maxamed shamcuun naanihestiisna abuushaa la yidhaahaa walaashayaa dhashay xalay meeshaanaan wada fadhinay waa ka wada xaroonay asaga albaabkiis hortiisoo fadhiyey waxaa lagu dilay moobeel asaga oo leeyahay aa lagu dilay waxaana dilay niman oo dareeska ciidanka wato oo dowladda wato aa dilay xaafadeenana ciidanaa joogo oo amniga sugaayo haddee yacni xaabilo ay isdagaalaan ama cayaala isdagaalaan waa kusoo bixi jiraan xalina xabad bartaas ku dhacda aan u tagnay hataa waxay dhaheen yacni askari inta maraysa annaga waa aragnay laakiin ma u maleen wax daba socdayna ma arkin si kastaba ay ahaataba ciidamada dowladda federaalk ayaa caado iyo xarago ka dhigtay daadinta dhiigga dadka marasta ah iyo dhaca hantidooda sida maalin walba ay warbaahinta tabiso iyadoo aysan jirin cid wax ka qabata dhibaatooyinka loo geysanayo dadka maatada ah waaliga walaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa ka hadlay weerarkii khasaaraha badan dhaliyey ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotelka s y l ee kaabiga ku haya madaxtooyada dowladda federaalka faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsen xasan wilaayada islaamiga ah ee banaadir weli waxaa ka babanaya bandiirada farxadda iyo bishaarada iyadoona mas-uuliyiinta wilaayadaas iyo bulshadeedaba u dabaaldegayaan camaliyadii habeen ka hor cunaha qabatay ciidanka iyo madaxyaweenta dowladda federaalk ee ka dhacday daakhilka hoteelka s y l sheekh muuse cabdi caraale waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxa uu si qoto dheer oga hadlay howlgalka ay martigelisay magaalada muqdisho laguna martisooray madaxyaween iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka federaalka ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh ugu horreyn waaliga ayaa sheegay cidda lala eegtay camaliyadda iyo sida ay ciidanka kala ceenka ah ee dowladda federaalka uga cajiseen inay iska caabin sameeyaan waxaan rabay inaan maanta aan wax yar ka hadlo camaliyad barakaysan ee ka dhacday magaalada muqdisho bilaabatay xalay toole afar saac oo rubi dhiman camaliyaddaas barakaysan oo lala beegsaday xarumaha ay ka dhigtaan gabaadka madaxyaweynta riddada maarata aada loo ilaaliyo camaliyaddaas oo ay ku baabi'een madaxyaweynta gabaadka ka dhigatay iyo kuwa kaleo gurmadka faraha badan leh muddada dheer u soo samaynahay ilaa labaatan jeer ayay gurmad ay isku dayaayeen inay ku soo afjaraan camaliyaddaas barakaysan ay soo qaadeen riddadu balse kuwa ay u gurmanayeen kuwa ka badan ayaa ku baaba'ay oo saraakiil iyo ciidan intaba iskugu jira kuwa loo gurmanayay iyo kuwa gurmanayaba khasaare lixaad leh ayaa soo gaaray sheekh muuse ayaa shaaciyey in camaliyadan ay ku soo aaday xilli ay qaar badan oo ka mid ah madaxda dowladda federaalka sheegayeen in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aanay howlgal ka fulin karin gudaha caasimadda ayagoo weliba taxaddi sameynayay ayagoo intaasoo dhagxaana maarata yani magaalada ku wareejiyey oo intaasoo dhagxaana meeshay degganaayeen iyo maqarkooda ku wareejiyey haddana allihii suuro geliyey inay mujaahidiintu ay dhexdooda baaruudda iyo qaraxa ay kadhex maarata yani kadhex kadhex sameeyaan allahaasaa mahadsan subxaana watacaala weliba maalmahan ayagoo isqaadqaadayey oo dhahayey taxaddi samaynayey magaalada muqdisho waa amni waa maarata yani sugan tahay waxba kama samayn karaan shabaab ayagoo maalmahan ku celcelinayey ayay maalintii ramadaanka oo maanta afar ah bilowgeedii ayaa darbadaas xoogga leh ay ku dhacday insha allaahu ilaahay idankiis maalmaha soo socda ayaa ayaguna insha allaahu kaga sii culays badnaan doona haddii ilaahay idmo waxaa halkaas ku soo gebagaboobay macrakadii iyo duulaankii gurguurtay uu maarata yani ku qaaday walaayaadka islaamiga aha waxay ku soo afjarmeen madaxtooyadiisi dhinaca kale sheekh muuse ayaa carabaabay in gulufkii colaadeed ee uu ku goodinayay xasan sheekh uu kusoo gebagaboobay afaafka gurigiisa iyo gudaha madaxtooyadiisa waa ogtihiin gobollada dhexe oo soomaaliya iyo walaayaadka islaamiga ah oo dhan ayaa duulaan lagu ekeeyey oo meel walbaaba maarata lagu duulay duulaankaasay horkacaayeen gaalada caddaanka ah iyo kuwa madowga ah iyo diyaaradahooda darooniska iyo maleeshiyaadka ayagu ay soo tababareen duulaannadaas markay ku soo guuldaraysteen habqankoodii iyo maarata yani na ay magaalada muqdisho soo buux dhaafiyeen ayay waxay ku faaneen magaalada muqdisho inay ammaan ka dhiganayaan oo ammaan ay noqonayso intaas ayay awooddoodii ay ku faanayeen ay la ekaatay ayadiina maanta iyadoo dadka dhan oo soomaaliyeed iyo ummadda dhan oo caalamka joogta ay markhaati ka tahay waxa ka dhacaya waa loo jeedaa marka waxay ku soo dhammaatay meel uu ka maqlaaya garguurtay xabadda iyo madaafiicda iyo qaraxyada ka dhacaya madaxtooyadiisa ayuu dhexdeeda ka maqlaya duulaanka uu qaaday sheekh muuse ayaa hadalkiisa kusoo gunaanaday fariin dhaxalgal ah iyo dhambaal dahabi ah oo uu u diray bulshada muslimka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho intaas kadib waxaan rabaa inaan dadka shacabka soomaaliyeed ee muqdisho gaar ahaan degan inaan idhaahdo war waxa maarata yani idin kor jooga oo idin dullaysanayo o idin daciifsanaya waa waxa tabartooda intaasi la eg tahay gaalada iyo cadowgu waa daciif waa tabar daran yihiin wax maarata yani wax ay yihiin lama arko waa waxaad awood u leedihiin inaad hal barqo aad iska dulqaadaan war waxaan iska dulqaada waxaad ogtihiin dhaqaalihii ummaddu ay laheed ayay khalkhalgeliyeen magaalada muqdisho maanta dhaqaalaha wuxuu yahay waa la ogyahay waa ka warqabtaan in dhaqaalihii baaba'ay dadkii ay maarata yani gacantoodii bannaanaatay ganacsiga burburay ummaddii oo dhan ay maarata naqatay wax is wada shaxaadaya oo waxay haystaan aan la arag waxaad ogtihiin inay ilmihiinna tacliintay barahayeen intay ka qaadeen mu'asasaadkii horey u hayn jiray inay gacanta u geliyeen unesco oo gaalnimo la baraayo lagu tarbiyeynayo tarbiyada islaamiga ah oo dhan laga fogeynayo soo ma jeedaan waxaad og tihiin waxa fasahaad iyo fujuur iyo maarata yani daraagis iyo foolxumo iyo liwaad ay faafinayaan oo gaaladii gaala racyadu ay shacabkii ardadii owlaaddii iyo maarata dhallinyaradii soomaaliyeed ay ku dhex faafinayaan maarata oo magaalada muqdisho ay ku kharqiyeen waxa noocaasa adduunya aakharo mid ay leeyihiin lama arko haddaan laga dhiidhin oo aan la iska dhicin oo aan maarata an dhiigooda la daadin oo aan la iska wareejinna adduun iyo aakhare labadaba way idin siijinayaan si kastaba ha ahaatee camaliyadan istishaadiyadda iyo inqimaasiyada ka koobneed ayaa galaafatay nolosha labaatan iyo siddeed xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kalena waxa ay horseeday dhaawaca afartan iyo kow xubnood oo ay ku jiraan siddeed xildhibaan sida aanu kasoo xigannay war rasmi ah oo kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa bogaadiyey weerarkii hotelka s y l iyadoo qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ee gudaha dalka iyo dibaddiisaba ay aragtiya ka dhiibteen weerarkaas cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya waxaa isu soo taraya dadka ka aragti dhiibanaya weerarkii weynaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel swayel ee magaalada muqdisho xilli ay kulun ku lahaayeen hotelkaasi xildhibaanada dowladda federaalka weerarkani uu haamidiin khimaasiya ayaa wuxuu ku bilowday camaliyadna furlimo ah kadibna waxaa xigay ciidamayn khimaasiyiinna oo gudaha u galay hotelka waxayna halkaa ka bilaabeen toogasho iyo beegsiga xubnihii ku sugnaa hotelka weerarkan ballaaran ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey qaar ka mid ah shacabka muslimka ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iyo dibadda intaba waxa ayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin waxa gaaray dowladda federaalk ee jaba halka ay dhanka kalena u duceeyeen raggii fuliyey weerarkani sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ah ragga bogaadiyey weerarkani ee soo dhoweeyey
saa ula socotaanba mujaahidiintu xalay waxay weerareen meel ay gabbaad ka dhiganayeen gaalada soo duushay iyo dabadhelfyadooda ayaa xalay wakhti hore ee habeennimada ah ayay mujaahidiinta kuwa naftooda allah subxaana wa tacaala ka gatay ee doonaya inay allah u gargaaraan kitaabkiisa u gargaaraan sharcigiisa u gargaaraan kelimaddiisa ay kor yeelaan kuwii u dagaalamayey ayaa waxay weerareen kuwii soo duulayaasha ahaa ee doonaya ilaahay kitaabkiisa cagta hoostiisa inay geliyaan iyo dabadhilifyadoodii doortay daaquudka oo dastuurka beenta ah iyo qawaaniinta iyo waxa ay degsadeen oo sharci ku magacaabayaan oo ilaahay kitaabkiisana ay ku baddasheen oo ay gaalada ku raaceen waxaa oo dhan meel ay ku jireen oo hodheel ah oo la yidhaha s y l ayaa mujaahidiintu xalay weerareen
sidoo kale qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee baraha internetka kala socday idaacadda ayaa waxay ka araagti dhiibteen weerarka haddaba waxaa idinku soo maqan hadaladii ay soo duubeen oo iskugu jira hambalyo ku socota muslimiinta mujaahidiinta iyo fariimo loo dirayo madaxda dowladda federaalka
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد maanta farxadda iyo rayraynta waxaan ka baqaynaa in maaragtay dee xadkeedii dhaafto sharciguna ma ogola waxyaalaha xuduudda dhaafa ina allaha laa yuxibu alfarixiin hadday ay xuduudda dhaaftona ma ogola laakiin waa isxakamaynaynaa aad baan u faraxsannahay qalbigeenna ay shaafiyeen ilaahay qalbigooda ha shaafiyo ilaahay ha sugo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bahdicad islaamir iyo dhegeystayaasha ku xiran baa ramadaan alkariim fikirkeeda ka dhiibta howlgalka barakeysnaa walaalaha mujaahidiinta xalay ku qaadeen hotelka israel aadaan ugu faraxsanaa howlgalkaasi oo walaalaha mujaahidiinta xalay si ay u bilaabeen ilaa xilliga aan ugu ka socdo magaalada muqdisho garabkooda ilaahay axoojiyo wiilasheena ducada ayaa lasoo garab taagana ilaah naga aqbalo midda kale maalmahanba murtidiinta iyo madaxdooda waxay lahaayeen muqdisho seef waaye ammaankeeda oo laisku helo karaa laakiin maanta hadalkaas wax kama jiraan ayaa laga soo qaaday oo maanta kabacdi lagama maqli doono muqdisho seef waaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن سلامي إلى عد إسلامي هاي أن فرقان أن وحلي هاي أن ولا لا يعل هوري وصو على يان لي هاي شقاو هو ناكسن أي أضمد وهيسان هذا الموضوع يوجد قلوردان كا هوتيل إسرائيل وحاوي يعني إلهي سبحانه وتعالى يكون حدثنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الله أكبر إله سبحانه وتعالى يا مهد مسوناتي إن ما بان تنكم مال عليه ولا لا مجدين أما أنتم لكستر روغان غارحان ولا لي ديجو كقري أنتم ميلن قال حق جمعة مدح جمعة مرتدين إسكشاد إله يا إله يا رب إسكشاني هتما دتك ديجو قري تسان هم بليه بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم صار الأعمال تنكري دي جزاكم الله خيرا ولا لا ولا لم جدين بلها وصد ديدالا والله بالله جيك إسنسين هوندن إسنسين كفدين قال ذي أو كفاناس اللي من بر أرى صور هتلا أرى صور وان فوقيني نبدأ كتير نقولين جيك السؤال قارها مرتد كي أو hadalaasha mageela maalmo ka horlahay arrinkan soo walan hotelada guraaye maanta waa tahay fidjeelinka kooy ha ka jawaab aragno su-aal badan ayaa le su-aalahan idinku jawaab geeg fidjeelinka kooy isuwa midlika gooryaha ha ku jawaab arrinkan soo waran balahay weerarkani xoogan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotelka ay gabaadka ka dhigteen madaxda dowladda federaalka saraakiisha ciidamada iyo xildhibaanada isku magacaabay sharci dejiyaasha ayaa wuxuu mar kale dowladda federaalka tusinayaa in aysan marnaba ku guulaysan karin sugidda amniga madaxdooda ee ku sugan hotelada iyo xarumaha kale ee dowladda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa